gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe ayaa maanta shir gudoomiyey kulanka labaatan iyo sagaalaad ee labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya kulanka gudoomiyaha waxaa ku weelinayay ku-xigeenada labada aqal ee baarlamaanka koob iyo tobanaad ajandaha kulanka maanta oo ahaa sii wadidda kadoodidda madaxyada saddexaad iyo afaraad ee ku jira cutubka afaraad ee wax kabeddelka dastuurka ku-meelgaarka iyo ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxaana xildhibaanada ay aragtidooda ay ka dhiibteen qodobadii ka harsanaa doodii madaxyada cutubka saddexaad iyo afaraad doodan afarta cutub oo soo bilaabatay labaiyo tobanka februaayo sanadka aanu ku guda jirno labada kun labaatan iyo afarta socoteyn ka badan afartan maalmood ayaa inta badan xildhibaanada iyo sanatarada labada aqal ay ku yeesheen dood adag oo ay iskugu jiraan sidii ay ugu sixi lahaayeen sixidda tirtiridda iyo weliba siiqan iyo su-aalo weydiinta guddiyada soo diyaariyey soo jeedinta gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe oo soo xiray ee fadhiga maanta ayaa sheegay kadoodidda cutubka afaraad ee uu ku egyahay maanta islamarkaana guddiyada dastuurka looga baahan yahay inay soo qulayseeyaan soo jeedimaha xildhibaanada waxaan ka soo gudubnay runtii marxalad aada u adag oo marxaladii labaad marxaladii saddeaad hadda la ballaabayaa ajando muhiima markuu yaalana heer uu qaba dastuurkeeni iyo wuxuu qabaa heer adag maaragtay ayaa ajando muhiima markuu yaalana maaragtay baarlamaanka arrintiisa yacni tilmaama sharada sharuuda ka bixinayaan marxadal saddexaadna hadday ballaabanaysaa marka horta marka koowaad guddiga waxaan ka rabnaa si dhaqsi badan in maaragtay yacni u soo ururiyaan ayaga oo soo habeeyey doodihii soo jeedinta iyo maaragtay in si dhaqso badan loogu soo celiyaan baan ayagana ka codsanaynaa markay guddiga noo keenaan waad ogtihiin labaatan iyo sagaalka ayaa muddadii afarta ballood ku eg tahay marka markii muddadaasi dhammaato waxaa jiraya waad ogtihiin baarlamaanka asiga khiyaar iska leh laakiin markii ajinta muhiima taagan yahayn baarlamaanka waxaa laga rabaa ajintaa inuu gebagabeeyo sidaas baarlamaanka maaragtay fasax ku galan maaragtay heerarkeena ku taallaa xilligu tacibaadan waa lagu jiraa marka dadaal badan aan samayno guddiga degdeg inay nooga soo laabtaan baan ka rajaynaynaa marxaladii saddaasi aan u gudagalno aad iyo aad ugu mahadsantihiin fadhigan maanta waa inoo xiran yahay waa isku soo noqon doonaa